bismillaahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal saaxiibayaal meel walbaad joogtaan iyo sida maqalkayagu idiin soo gaarayo halkan waa radioga isnaa ee mawjadiisu ay tahay siddeetan toddoba dhibic toddoba f m mega hartis waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka teknolojiyadda oo aad dhegeystaan toddobaadkiiba mar xiliyadani oo kale barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkan waxaynu diiradda ku saari doonaa maxay soomaaliya ay kaga dhigan tahay in ay bilowdo amaba laga bilaabo nidaamkii isgaarsiinta iyo boostada waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka teknolojiyadda ee toddobaadkani xubeynta tiyaatarka iyo teknolojiyadda ayaguna ku eegi doonaa sidoo kale wasiirka wasaaradda teknolojiyadda oo uu tababaro furay kuwa oo looga hadlayo amuuraha horumarinta istaraatiijiyadda dijitaalka ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka teknolojiyadda ee toddobaadkan barnaamijka waxaan sidoo kale si gaar ah diiradda ku saari doonaa wiil dhalinyaro ah oo shaqo abuur ka sameeyey cilidbixinta waxyaabaha teknolojiyadda ah oo uu ka mid yahay kombyuutarka iyo waxyaabaha elektrooniga ku shaqeeya oo xaruntii ugu horeysay oo juhar laga furo ah ayaad dhegeysan doontaan oo barnaamijka aynu diiradda ku saari doonaa ee saaxiib yaal kusoo durgal socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka teknolojiyadda
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xoogan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalino dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkiiba mar waxaynu diiradda ku saarnaa waxyaabaha ugu muhiimsan islamarkaasna dadweynuhu ay hadalhayaan ee dhanka teknolojiyadda ah inta badan magaalada tani jowhar ma laha goob lagu cilidbixiyo kombyuutarada si loo daboolo baahiyaadka dhankaasi ah ayuu yuusuf bashar diinle oo ka mid ah dhalinyarada magaalada tani jowhar waxa uu aas-aasay xarunta dayactirka kombyuutarada iyo waxyaabaha teknolojiyadda ah ee caalim oo sameyneysa kombyuutarada iyo elektrooniga kale kuwaasi oo ay ku cilid bixinayaan xaruntaasi waxaynu weydiinay aragtida dhalisay in xarunta sameynta kombyuutarada magaaladan laga hirgeliyo halkay ku taal iyo sida ay u shaqeysaba maasha allah xarunta aan ku shaqeyno magaceeda waxaa la yidhaahdaa caalim combyuter an electronic repires aldhaha waxay ku taalaa xarunta dowlad goboleedka hirshabelle degmada jowhar gaar ahaan waxay ku taalaa laamiga dheer kasoo horjeedka garaashka calriyaasha ayay ku taalaa waxaana loogu talagalay sameynta kombyuutarada qeybahooda kala duwan sida laptopiska deskitop all in one kombyuutaradan tabletska la dhahayo shaashadaha oo keliya ah xitaa waxaan ku farsameynaa taleefanada waana xarun u qaas ah cilidbixinta kombyuutarada software iyo hardwareba waayahay shaqooyinka aada qabataan ee cilidbixinta kombyuutarada goormaa soo bilowdeen taariikh ahaan ilaa iyo haatan maxaad magaalada ugu guuleystaan is leedahay cilidbixinta kombyuutarka caadiin waxay soo bilaabatay laba kun iyo labaatan iyo kowdii ayay soo bilaabatay oo aan soo wadnay laakiin si officially xaruntan waxaan u furnay laba kun iyo labaatan iyo saddexdii ayaan xaruntan furnay ka hor laakiin waxaan ku sameyneynay sida caadiyan waxaan ku sameyneynay xaafadaha iyo qofka inuuna soo wacdo oo aan tagno xaruntiisa meeshiisa aan ugu soo sameyno kadib ayaa waxaan ogaanay laba kun labaatan saddex inaan u baahannahay xarun oo aan markaas annaga nagula imaado sidaa darteed waxaan furnay xarun aan ugu magac darnay caalim combyuter and electronic repires aan ugu magac darnay waayahay xaruntan ee lagu cilidbixiyo kombyuutarada bal nooga sheekay taariikhda magaaladan dadka kombyuutarada idinkaystoo caqabadaha idinkaga yimaado haddii ma jiraan kombyuutar aadan ku guuleysanin oo xarumo kale miyaa jira ood gudbisaan sidee magaalada waxa qabtirtaan cilidbixinta kombyuutarada
wallaahi horta kombyuutar waa la cilidbixinaa haddii la dhaho horta dhowr marxaladoodoo soo maraa qofka markuu kombyuutarka kuu kaysto in horta kombyuutarkii aad baarto software ahaan iyo hardware ahaan haddii software ay tahay qofka waxaan u sheegnaa inuu kombyuutarkiisa cili software uu qabo markaasna isla waqtigaas haddii uu na sugi karo ciladii markaas waxaan isku daynaa inaan isla bartaas uga xalino anagoona waqti badan ka qaadanaynin haddii ay noqoto cilada hardware waxaan ku sameynaa combyuterka jack up dheer ayaan ku sameynaa nagu isticmaalayna saacadaha wax lagu cabiro sida multimeter saacadda loo yaqaano eh, anagoo isticmaalaynayo electronic componentska kale ee lagu ogaado combyuterka dabkiisoo kale lagu ogaado waxaa jirta saacad la dhahayo d c power oo la saaro matoorka combyuterka sheegaysan inuu dabka dhintay iyo in kale marka haddii combyuterka oo kale tusaale ahaan uu power diet yahay oo dabkiis uu dhintay dabkiis in dib loosoo celiyo waxay qaadan kartaa in muddo ah qofkaasoo kale waxaa loo sheegaa inuu imaado eh, maalin kadib ama laba maalin kadib sida markaas anaga aynala tahay qaabkan u xali karno Eh, waxaa kaloo ognahay oo aniga naftirkeyga aan la kulmay Eh, tusaale ahaan qofka combyuter kuu keesanayo combyuterkaas markuu kuu keesto wuxuu ku leeyahay combyuterkaana iga ciladaysan waxaan rabaa in maaragtay oo lee sameeyo combyuterka markaa baaritaan ku sameyno tusaale ahaan waxaan ogaaneynaa inuu maaragtay keyboardka oo kale eh, tusaalaan xarfa qaar aan qormaynin oo kale keyboardka oo kale hadday xarfa qaar ay qormaynin xarfaha qaarna ay qormaynin waxaa laga yaabaa kebalka inuu si fiican ugu jirin oo kale oo kebalka loo baahan in markaas la xiriiriyo oo toos loo geliyo oo lagu dhoojiyo meesha marka kombyuterka waxay danta ka lifisaa in la furfuro marka kombyuterka la furfuro ee kebalkii toos aa u xiriiriso oo aad rakibto intaas yaraa waxaa laga yaabaa in cilad kale oo markaas ka dheeriyah inaad la kulanto tusaale ahaan gpsyada qaar ee kombyuterka ayaa laga yaabaa in isdeeyaan oo adigana aadan saas maaragtay ugu mashquulsaneyn oo kale oo keliya targetka uu ku yahay meesha ciladaysan kombyuterkii waa isku xirxirtay kebalkii oo keyboardka tusaale ahaan waa dhuujisay markaa kala furtoo shido kombyuterkii waxaa laga yaabaa inuu soo kici waayo een, ciladahaas oo kale ama caqabadahaas oo kale qofkii inaa qoorta isku gashaan oo tusaale ahaan uu ku dhaho kombyuterkeyga anigoo sh- soo shidanaan kuu keenay keliya waxaa iga haleysnaa eh, xarfaha qaara ii shaqaynaynin hadda kombyuterkii oo dhan aad dansan ciladahaas oo kale taasoo kale waxay nagu qaadataa marka in muddo ah kombyuterkii haddana inuu dib ugu noqono hal maalin laba maalin kale inay qaadato kombyuterada qaara waxaa laga yaabaa software aa ku shubtay inuu kombyuterka dhan damiyo Eh, arrimahaas oo kale marka dadka waxaa wanaagsan qofka injineerka inuu usii sheego u dhaho warniyo waxaan waa electronic cilad walbaa imaan karto aniga waan sameynaya laakiin cilad rabaaniya intaan sameynta ku jiro hadday imaato in ma aragtay oo aan laisku qabsanayn oo kale oo tusaale ahaan eh, combyuterkii aniga aan s- sidaas kaa yeelin laakiin sheyga maadaama electronic uu yahay anigana farsamo yaqaankii aan ahay in aad ogaato wax walbo electroniga dhibaato inay ka imaan karto
waagaag waraysiga yuusuf halkaa inuu joogo toddobaadyada kale ayaad ku dhegaysan doontaan qeybo kale oo xiiso badan oo waraysiyada caynkaasi oo kale ah markaana wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ayaa aqoon isweydaarsi lagu baranayo iswaafajinta isbeddelka istaraatiijiyadda iyo siyaasadda dhijitaalka ah waxay kusoo gabagabaysay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kadib kubiiradii suuqa bariga afrika oo ay soomaaliya ay ka mid tahay axmed cusmaan deeriye wasiir dowlaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda oo ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay istaraatiijiyadda siyaasadda dhijitaalka ayaa tilmaamay in dalka soomaaliya ay muhiim u tahay amuurahaasi
istaraatijiyadda horumarinta digitalka ee bariga afrika oo aynu dhowaan xubin ka noqonnay Een, soomaaliya diyaar bay u tahay inay xubin firfircoon ka noqoto ururka e a c ama east africa community oo doorkeeda kaga aadan howlaha kala duwan ee urur ka socda ay ka qaadato oo ay ka mid tahay hawshan halkan aynu u fadhino oo ah horumarinta i c t sectorka ama digitalka gobolka sida aad la socotaan dalkeenna waxaa ka socda howlo waaweyn oo lagu horumarinayo i c t sectorka laga soo bilaabo shuruucda iyo siyaasadaha ilaa iyo laga gaadhayo horumarinta kaabayaasha digitalka ama digital infrastructureka waddanka wax waa inoo soo qabsoomeen waxna waa socdaan dhowaanna waxaan rajaynaynaa in wax badan uu inoo qabsoomo haddii alla yidhaaho waxaan rajaynayaa labadii cishe aad halkan fadhideen ee ay idinla joogeen tiimka ka socda e a c iyagana oo aynu soo dhoweynayno in aad tiimkaana u sharaxdeen ood u sheegteen shaqooyinka waaweyn ee waddankan ka socda dhan walba haddaan tusaale yar oo kooban soo qaato intii xukuumaddan hadda talada haysaa ay joogtay tiraba saddex sharci oo muhiima oo u muhiima isku xidhka digitalka ee gobolka ayaa qaarna meel mareen qaarna ay baarlamanka yaallaan dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta soomaaliya wasiir dowlaha wasaaraddaasi ee teknolojiyadda isgaarsiinta soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda ayaa si isku mid ah waxa ay hoosta ka xariiqeen in la bilaabi doono nidaamka boostada ee dalka uu lahaan jiray kadib deecafintii ay u sameeyeen midooda boostada dunida
midowga boostada adduunku uu ka cafiyey soomaaliya deyntii lagu lahaa oo mahadi ha ka gaadhee wasiirka wasaaradda iyo waftigii uu hogaaminahayey oo bishii hadda lasoo dhaafay dabayaaqadeedii u tegey magaalada been ee dalka switzerland halkaasoo ay ku soo guulaysteen kadib markii ay la kulmeen secretary generaalkii mido midowga boostada adduunka in deyntii laiga laga cafiyey boostada soomaaliya waxaa marag madoona in dalkeennu uu baahi weyn u qabo in dib loo howlgeliyo adeega boostada waxaynu la soconnaa in hadda dunida dhaqaalaheedii uu u guurayo dhaqaalaha digitalkaa dhaqaalaha digitalka ana postal servicesku door weyn ayay ugu jiraa ayuu ugu jiraa postal servicesku marka muhiimaddaas ayay leedahay inaynu howlgelinno ama dib u howlgelinno adeegii boostada ee dalkeenna
waxaa kaleeto muhiim ah inay noo qorsheysan tahay oo waaxdana ay gacanta ku hayso inaan samayn doono national addressing systemkii ee boostada oo bilaha ugu horeeyaba this year sanadkan laba kun labaatan iyo afar maadaama xayraadina laga qaaday aan cod leenahay oo xubin membershipkeena xubin buuxda aan nahay oo caawa haddii la codeynayo codkeenna aan dhiiban karna markii hore waxaan ahayn wax observer la dhahay xaggaasaan fadhinay shirka waa ka qayb gelayna cod ma lahayn waxyaabaha meesha socda kamaanan qayb qaadanayn waa dhegaysanayna keliya indhahan ka fiirinayn wax socdo maadaama xubinnimadeenna ay maanta fuul tahay annagana waxaana laga rabaa waajibaadkana saaran inaan horta ka baxno oo sida laidiin sheegay haddii nala deynta nalaga cafiyo maxaan ka faa soomaaliya maxay ka faa'iideen waxaan ka faa'iideynaa horta istraatiijiyadaasaan hadda gacanta ku haynaa inaan magaalada muqdisho aan ku bilaabno oo national addressing systemkii guri walba aan ka diiwaan gelino oo aan ka shaqaysiino marka hore istraatiijiyada inaan qorno oo aan ansixino kadibna aan dhaqan gelino
waa hagaaga warbixinada aynu kaga hadlaynay istaraatiijiyadda dhijitaalka iyo soomaaliya waxay kaga dhigan tahay halka ha inoo joogto markana xubinta tiyaatarka iyo tiknolojiyadda toddobaadkani mahaynu ku eegi doonaa e konton iyo shan iyo e soddon iyo shan oo ah mobaylada shalakas ay soo saarto ayaa habada soo galay aan ku horeynaya taleefonka e konton iyo shan oo ah boqol siddeed iyo labaatan g b storagkiisa amaba keydkiisa islamarkaana raamkiisa uu yahay siddeed g b oo raam ah ayaa jooga qiimo lacageed gaaraya saddex boqol iyo soddon oo ah gacanta koowaad uu ku soo baxay lagana yaabo inuu ka hooseeyo xilyadan sidoo kale g b isagoo storajkiisa amaba keydkiisa uu yahay g b raamkiisana uu yahay ayaa jira teleefonkan oo markaasi qiimo aan ka durugsanayn qiimaha midka g b uu ku soo baxay jooga designka teleefonkani waxaa loogu magac daray mental oo ah design bir ah isla markaas aan ahayn balastig taa oo ka dhigan inuu yahay teleefonkani ee teleefon aad u adkaysi badan shaashadda teleefonkani ee markaasi uu isticmaalo waxaa loo yaqaanaa glass garela taasi oo micnaheedu tahay inuu yahay shaashad teleefonkiisu ay casri tahay aadna ay u adag tahay glass garela victos oo loogu daray victos bro taasi oo ah in lagu soo casriyeeyey qeybo kale oo muhiim u ah shaashadda borotectionka shaashadani ay leedahay ayaana ah mid bir ah oo aad u adag shaashadda sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa inay tahay mid kuu sahlaysa isticmaalka geemka iyo jawiga isticmaalka geemka oo aad u qurxunaanayo markaynu eegno softwareka teleefonkani waa midkii ugu dambeeyey oo android afar iyo toban ilaa iyo shan sano ilaa iyo afar sano ayuuna heli doonaa abdeed cusub oo uu markaasi teleefonkani ku shaqaynayo ee konton iyo shan halkaa inoo joogo ee soddon iyo shanna aynu eegno g b ayuu kayd ahaanu wataa oo storajkiisa ah g b oo raam ah ayuu wataa oo dolarna suuqu uu ku soo galay desaynkiisu waa balastig halka e uu ahaa bir shaashadiisu waa amoleyd oo ma ku mid ahaa shaashadda e softwarekiisu waa las abdhade oo waxuu la mid yahay midka kale oo ah android oo sano ayuu heli karaa in dib loo casriyeeyo xubinta tiyaatarka iyo teknolojiyadda halkaas ha inoo joogto guud ahaan xubinta tiyaatarka iyo teknolojiyadda ee toddobaadka ayaa ugu dambeysay barnaamijka teknolojiyadda soo saaraha barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkani waa anigoo cabdifataax axmed macloowa haddaynu dib u milacsano waxyaabaha aynu dowladda ku saareen waxaa ka mid ahaa wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadashay nidaamka boostada iyo isgaarsiinta oo dib loo yegleeli doono dalkan uu yeelan doono deen cafintii midowda boostada dunida ay u samaysay wasaaraddaasi kadib sidoo kale waxaynu diiradda saarnay wiil dhalinyaro ah oo magaalada ka hirgeliyey meel lagu celid bixiyo ama goob lagu celid bixiyo kombyuutarada iyo waxyaabaha elektriga ku shaqeeya waxaad barnaamijka ku dhegaysateen oo aynu ku falanqaynay islamarkaana aynu diiradda ku saarnay xubintii tiyaatarka iyo teknolojiyadda intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan midlacina isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu